xilli lagu guda jiro maalmaha ciidul adxa isla markaana ummadda muslimiinta ah ay gowracayaan udxiyada ayaa sheekh cabdulaahi abuubakar oo ka mid ah culummada mandheera ku baraarujiyey shacabka magaalada mandheera in ay ku dadaalaan nadaafadda xilli uu shalay la hadlayay muslimiintii ku soo tukatay fagaaraha masaajidka jaamiya maaragtaaye wasakhda dhulka lagu daadinayo ha laga ilaaliyo wasakhda dhulka lagu daadin waa nadaafadda nadaafadda iimaankay ka mid tahay ruuxa muslimka waa nadiif almuslimu waa nadiif kiliin waay maxaa yeelay nadaafaddan waa jus min aliimaan ilaahay rumayntiisa ka mid tahay allah subxaana wa tacaala rumayntiisa ka mid tahay markaad jidka marayso qodax taalla haddaad aragto oo dhaafto yaad oga yaad u dhaaftay qodaxda inuu qaado qodaxdan adiga aad dhaaftay yaad ooga tagtay inuu qaado ha ka tegin qaad dhagax meel ku jira artay dadka turaanturaynaya yaad u dhaaftay dhagaxan inuu bixiyo bixi wixii wasakh ood meel ku aragtana u sheeg dariskaada iyo ruuxa meesha ku soo daadiya walaalo wasakhdan maaragtaaye jidkaa ku soo daadin sidoo kale sheekh maxamed cumar ayaa dhankiisa baaqa u diray dhallinyarada isticmaasha daroogada iyo kuwa ka ganacsada isagoo bulshada kula dardaarmay in dowladda lagu wargeliyo goobaha lagu iibiyo khamriga ay wadi doonaan waxay u baahan yihiin in gacan la siiyo garab aan u noqonno meeshay ku jiraan ahlu daroogo ahlu fisqi ahlu khamro meel ay ku jiraan dhammaanteed farta loogu tilmaamo amniga la sugay ka mid tahay ammaanka soo dhammaanteen dan nooma ah tan soo noomaha ammaanka nin khamro cabay ammaan ma sugayaa yah nin daroogo cunay ammaan ma sugayaa waxaa weeyana tuuga koowaad wey zaaniga koowaad wey maarta burcadka koowaad wey waxaa weeyana dadkaas meelaan joognaba aan la dagaalamno raggaan shaqaynay shaqadan wanaagsan soo qabteen way mahadsan yihiin ilaahay subxaana wa tacaala ajar fara badan allah siiyo dadkaas countida waxaan u baahannahay inay aad iyo aad u taageerto boolistan ayada nafteeda laalush qaadanaysa mid ka daran in la siiyo oo la xukumo si fiican looga adkeeyo haddii maalin walba la soo qabto waa daala asaga laakiin annaga hal maalinaan aan dhursannahay hal maraan soo kacaynaa haddana waan damaynaa ahlu fasaadna ma daalayaan habeeni maalin habeeni maalin ma daalayaan war ajarka ilaahay kaa siinaya tobaba ilaahay kaa siinaa awooda ilaahay insiye jiif walbow ilaahagaad ka cabso xaafadaada ka warhay wax amni darada keenaya ugu horreeya waa dadka mukhaadaraadka ka shaqeeya nin mukhaadaraadka ka shaqeeya oo ilmaha islaamka fasaadinaya magaaladan dhan wuxuu rabaa inay maarata ilmaheeda wada daroogaysti wada noqdaan war niminkan daroogada ka shaqaynaya oo ilaahagiina ka cabsada irsaaqda meel kale ka raadsada dhiig bana'aadan irsaaq ha ka raadinin qof ilaahay caqliga siiyey caqligiisa inuu tago irsaaq ha ka raadinin khaatam xumaad ku dhimin doontaa mudminu lkhamri waxa weeyane dadka webiga naarta aakhiro laga waraabinayo wey hadduu dhinto webi naaradaa lagaa waraabin doonaa adduunkaana ilmahadaa ilaahay kugu soo diri doonaa cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habbi warbaahinta star ismaamulka mandheera